wxim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan joognaa xafiiska dalada bulshada rayidka ee puntland waxaan marka ugu horeysa salaamayaa gudoomiyaha dalada gudoomiyaha maab gudoomiyaha dhalinyarada puntland aqoon-yahanka mxuaha bareer puntland oo halkaan fadhiyo oo kamid urada bulshada rayidka marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo aqoon-yahankii qeybihii bulshada ee puntland oo beryahan mxuu ahaaye wadahadaladu uga socdeen mxuu ahaaye xafiiska urada bulshada rayidka ee puntland waxaan sidoo kale rabaa inaan u mahad celiyo fadhigaan ugu mahad celiyo madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland axmed crash waxaan rabaa inaan ugaga mahad celiyo sidii qiimaha badnayd iyo soo dhaweyntii iyo ixtiraamkii soo jeedintii ay bulshada rayidkaahu ay ugu tageen kulamo kula qaateen madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka inaan aada iyo aada uga mahad celino soo dhaweyntii iyo sida wadaninimada puntlandnimada iyo odaynimada ah oo ay u jecel yihiin sida horumarka puntland uu halkiisa uga sii socdo sidoo kaleeto waxaan rabaa inaan sheego khilaaf maamul isafgarawaa maamul ma aha wax maalin iyo labo bilowday waa labaatankii sano oo puntland jirtay markasta oo shaqo iyo horumar uu socdo isafgaranwaa iyo kala duwanaansho way soo dhex galaan sidaa daraadeed sida sharafta leh oo ay u dareensan yihiin inaysan saameyn ku lahayn muxuu ahaaye guud ahaan horumarka puntland aad iyo aad baan uga mahad celinayaa waxaan kaloo u mahad celinayaa bulshada rayidka ah qaybaheeda kala duwan ee reer puntland oo sida sharafta leh ugaga shaqeeyey in la dhammaystiro waxalo wixii saafgaranwaa puntland dhexdeeda soo mara waxaa halkaan aan kusoo caawa kusoo jeedinaynaa warmartiyo dhowr ah oo aan qodob aanu isku raacnay kulamadii aanu la yeelnay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka kabacdi waxaan rabaa inaan muxuu ahaaye shacabka reer puntland meel kastay joogaan dal iyo dibadba inaan u sheego in ay ka waantoobaan waxyaabaha buunbuuninta oo aan jirin oo inta badan muxuu ahaaye lagu soo celceliyo una fiicneen dhagaha bulshada reer puntland iyo bulshada soomaaliyeed oo dhan waxaan leenahay wax kasta oo muxuu ahaaye dhaca waxaa lagu xaliyaa wadahadal sidaas daraadeed waxaan kagala talinayaa oo mar kasta aan muxuua u sheegayaa shacabka reer puntland wadajirkiisu waxa weeyaan waa lama taabtaan shacabka reer puntland wadajirkiisu ma khuseeyo isafgaramaha maamul oo muxuu ahaaye ee shaqada dhexeeda soo dhexgala sidoo kale dhallinyarada reer puntland oo saxaafadda ka shaqaysa iyagana waxaan ku codsanaynaa inay ka shaqeeyaan horumarka iyo midnimada reer puntland oo markasta ay iska ilaaliyaan wax kasta oo qadaf u keenaya waxaan kusoo dhaweynayaa guddoomiyaha ee dalada bunsa oo noo akhriyi doona warmartiyeedkii bismillahi raxmaan raxiim oo saxaafadeed maanta taariikhda taali dalada bulshada rayidka bunsa waxay baryahan si ka wada hadlayeen si wada jira safgaranwaagii maamul ee soo kala dhexgalay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaana ilaahay mahadiis aan ku guulaysanay inaan la kulanno madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyadoo aan uga mahad celinno si sharafta badnay noo qaabileen siday noo soo dhaweeyeen iyo inay ka go-an tahay inay xalliyaan wixii khilaafaada jiray oo safgaranwaa maamul ahayd oo dhex yaala dalada bulshada reedka bunsa waxay dadweynaha puntland ugu baaqaysaa una soo bandhigaysaa in isafahawaagu uu yahay mid maamul ee aanu ahayn mid shaqsi iyo mid quseeya horumarka iyo wadashaqaynta bulshada puntland lamber labo waxa weeye in bulshaweynta reer puntland gudaha iyo dibadda ay ka shaqeeyaan wadajirka iyo midnimada puntland tan saddexaadna waxaa weeye in la joojiyo lagana fogaado buunbuuninta iyo hadallada xanafta leh ee aanu u wanaagsanayn dowladnimada iyo wadajirka dadweynaha reer puntland ee laga adeegsado baraha xiriirka bulshada oo ah wax hadda nagu soo kordhay oon hor u jirin wabilahi towfiiq aad iyo aad ba mahadsantihiin gudoomiye magacaga waa jaamac xasan maxamuud labada mas-uulba waa la kulanteen laakiin shirkiina jaraa'id kuma aydan sheegin waxaad kala kulanteen waxaad kala kulanteen labadaas mas-uul waxaan kala kulnay soo dhaweyn iyo qadarin iyo qof walba uu ka garaabay in wixii khilaafa jiray ama u dhexeeyey inay xalinayaan si degdegana war khayr leh bulshada u maqli doonta insha allah hadii alla nooc ma loo xalinayaa ma hore oo sidaan oo kale ayaga toos u kulmi doona insha allah